xuska maalinta qaxootiga adduunka lagu qabtay xeryaha qaxootiga ayaa lagu soo bandhigay dhaqamada ay leeyihiin qaar ka mid a qowmiyadaha ku nool xeryaha
qaxootiga dabaaldega maasha allah waa farxad weyn ani hadda qaxootigan ku dhashay ninety-one-kii iyo dhexdan qaxooti waa la jooga ani waxaa waxaa aaday intaan ku dhashay maasha allah waxaan makarafoonka warbaahinta hiistaha la dhex qaaday qaar ka mid a ka soo qaybgalayaashii maalinta qaxootiga adduunka waxaan dareemaynaa caburnaan saaid u fara badan ileen waddankeenna nabad kama jirto kiya intaas sanaa qaxootinahay meelaa aadi karna ma laha maanta isdhaana shaqaa kiya gudaheeda u raadsanayna qaxootinimaana wula xujaynaya
laakiin sanadkii hore waxaan rajaynayay inaan ku dabaaldegin qaxootiga waayo soddon sare ayaan qaxootiga joogaa sagaashan iyo kowdan soo galay ilaa haddaan joogaa marka insha allah haddan waxaan rajaynayaa sanad soo socdo inaan ku dabaal inaan aan ku dabaaldegin halkan in aado waddankeennii soomaali waa maanta waa maalin weyn waa ciyaaraha dabaaldega qaxootiga insha allah waan faran ku faraxsannahay waxaa waaye waa nabadgelyahan haysanaa xoogaa dhibabaa jira xagga dhibka jira waxaa waaye sixir barar oo maaragtay qaxootiga uula daaladhaca hadda baryahan uula daaladhacahaya muddo ka badan soddon sano ay xeryaha ku nool yihiin qaarkoodna ku dhasheen kuna barbaareen waxay haystaan nabadgelyo buuxda tacliin iyo adeegyo kale balse waxay tabayaan waxbarasho oo dheeraad ma la sii aadi karo waxaa kaloo caqabad jira qaxootiga ma dhaafi karno xerada waxaan ku jirnaa xabsi korlee ka binaan dhaabtaan ma dhaafi karno iyo saddexdaan xero maadaama dowladda kenya ay dhahday in qaxootiga la fasaxayo ilaa hadda dhegta ayaa noo taagan welina mataqaanaa wax fasax oo nala sii ma laha taas ayaan rajaynayna hadda in nala fasaxo kenya meeshaan rabnaa ka shaqaysano dantaan rabnaa soo gudano adduunkana weligeed kama dhicin soddon iyo kow sana dad qaxooti ah wadamada kale oo qaxootiga ay joogaan sharciyadooda qaxootiga ay ku joogeen ayaa waxaa looga dhigay inay ku shaqaysan karaan waddan gudihiisa meel walba u bixi karaan dhanka kale waxaa jira caqabado ay dareemayaan dadka ku dhaqan xeryaha sanadkan sida sixir bararka maciishadda adeegyari shaqola'aan iyo caqabado kale sida ay muujiyeen nabadgelyan waa haysanaa alxamdu alshukri laakiin ma haysanno hooy fiican ma haysanno raashiin ugu filan ma haysanno daawo ma haysanno dhibaatooyin fara badan baana haysa biyaha naftooda laciif ay naga yihiin hadda saaka nafteeda biyo nooma soo dhicin oo biyaha mar hadda aan soo bixin oo xaafadaha aan ka soo tegayn bay halahala yar u soo dhiceen oo waxaa lagu oognaa baloogaha ilmihii waxbarashadooda aad bay hoos ugu dhacday waxbarasho fiican kuma haysan qaxootiga marka hore waxbarashaa lagu haystay oo nabadgelyaa lagu haystay laakiin hadda daawaa lagu haystay hadda daawo ma jirto hooy fiican ma jiro raashiin fiican ma jiraan marka dhibaatooyin fara badan baa iska jira mas-uul u hadlay hay-adda qaxootiga adduunka unisr ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan taageeridda qaxootiga wuxuuna u mahadceliyey dowladda iyo dadka kenyaanka siday u martigeliyeen muddada dheer qaxootiga maanta waa maalin muhiimeh anaka haddii unsr aan yahno iyo hay-adaha ka shaqeeyaan waxaan leenahay qaxootiga waa dad wakhti kasta mar kasta meelay rabaan ay tegi karaan oona in laga qaabilo unsr haddaan yahno waxaan sii wadaynaa ololahayna aan ku taageerayno dadka qaxootiga oo joogaan gobolka dhadhaab xagga tacliinta xagga amniga xagga resettlementka xagga horumarka kudi sidaa ogsoontihiin waxaa waaye qaxootiga waddanka kenya sharci cusuban baa laga mariyey oo maaragtay waxyaalo badan oo horumar ah oo ka hadlaya oo qaxootiga siinaya marka maanta waa maalin fiican annaga haddaan unsr yahno dowladda kenya aan ku mahadnaqaynaa oo maaragtay na ammaangelisay oo horumar samaysay oo dadweynaha qaxootiga soddon sano inta ku haysay maxamed baaruud xuseen warbaahinta istaa dhadhaab